waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha falastiin axmed imaan oo soo diyaarisay ayaa nala socodsiinaysa
kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab guddoomiyahan waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabihii u saamaxay xulka qaranka soomaaliya ee da'doodu ay ka yar tahay toddobiyo toban jirada in ay guul taariikhiya ka soo gaaraan ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika ee dhowaan soo gabagaboobay oo ay kaalinta labaad ka galeen sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta barnaamijka uu socdo marka ugu horeysa guddoomiye waa ku mahadsantahay ina barnaamijka nagala qayb gasho kuna soo dhawow su-aasha ugu horeysoon rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa suuro geliyey in xulka ka yar toddobiyo tobanka sano ee soomaaliya ay guul ka soo hooyaan ciyaarihii ugu dambeeyey marka la barbar dhigo taariikhda ciyaarihii ay soomaaliya ka qaybgeli jirtay oo marar badan guul darro weyn kusoo dhammaan jiray
waa mahadsan tahay horta soomaaliya dee marka sida caadiga la fiiriyo historygeeda ilaa xorriyaddii waktigay qaateen iyo ka horba waxay dadkeenu caan ku ahaayeen ama ay jeclaayeen ciyaartan kubadda cagta marka laga yimaado barasamaadkiina xiliyadii wadanka uu dhibaatada gala wixii ka dambeeyey yacni kubadda cagta waxay ahayd waxa keliya ee sporti wuxuu aan istaagin dowlad iyo dowlad la-aan ba iska socday waxa waxyaabaha isbedelay oo hadda heerkan in lagu soo gaaro keenay waxaa kamid a xiriirka soonka kubadda cagta waxaan fo waxaan xoogga saarnay oo aragtideena isugu geynam sidee wax uga bedeli karnaa saa la socotaba sagaashameeyadii labadii kun iyo wixii ka dambeeyey inta badan markii soomaaliya tartamada weligeed way ka qaybgelaysay ayadoo intaas dowladdiina haddana waa laga soo badin jiray weliba waxaa looga soo badin jiray goolal oo sometimes aan macquul ahayn taas marka fikir waxay keenta ah seen uga gudbi karnaa dhibaatada haddana haysata oo aan u wajihi karnaa inaan soo gaarno oo jawigaana u bedelno u galno weji kale oo aan guulo ku keeni karno fadhigeena shirarkeena waxay keentay inay macquul tahay inaan dhin dhanka dhalinyarada aan xooga saarno maadaama oo macnaha ii sheeg waxyaabaha horumarka laga sameyn kara ay tahay ka labaadna waxay ahayd haddii dhalinyar lasoo helo xagee rabnaa inaan ku tababarno garoomadan waa nagu yaraayeen marka ko waxaan xooga saarnay inaan garoomadana dib u dayactirano oo aan dhigno cawska macmalka ah ee hadda adduunku isticmaalo oo ilaa internationalka lagu ciyaaro markaan garoomada diyaarsanay kadib waxaan xooga saarnay inaan u wajahno inaan iskuuladii aan da-yar ka raadino oo da-dooda ay ka bilaabanayso inta u dhexaysa saddex iyo toban jir ilaa lix iyo toban inta udhexaysa dadaal dheeraan u galnay sababtoo ah intaasoo dhalinyara in iskuullada laga soo xulo waktigay rabtaa da-dooda in la ogaado waktigay rabtaa waalidkood inuu soo ogolaado wakti ay u baahan tahay dadaalkaas dheer oo xiriirka kubadda cagta u galay marka waxaan aaminay in aan dhalinyarada aamino wadno iyo marka hore dad waaweynaa lawada jira waxaa dhalinyarada aan aamino maadaamaan muddo afar sana ah dadaal aan kusoo jirnay laakiin laba sano si rasmi aan gacanta ugu haynay sanadka saddexaadna aan tartan geyno waa la isla qaatay intii ilaahay wuxuu saamaxay marka inaan tartankiina ka qayb galno ayna soo gaaraan runtii meel aysa dadka o dhan filayn oo markii aan wadaynay dadka soomaalida inta badan nalahaayeen kuwii waaweynaa wax keeni waayay kuwa yaryar haddaa geysaan maxaa filaysaan marka haddaan usoo noqono kuwa waaweyn marka iyaga laftirkooda ma isleedahay haddii waktiga aad geliseen kuwan yaryar la geliyo iyaguna waa soo gaari karaan meel lamida meesha ay dhalinyaradana soo gaarta
way adag tahay sababtu waxay tahay sida hadda la socota kubadda cagta waxay yeelatay da- oo caam caalamka o dhan ka ah oo hadduu da-daas ciyaartoygu gaaro aan horumar badan laga sugi karin da-daas oo ah da-da soddonka ah hadduu marka qofka ciyaartooyga u dhexeeyo lix iyo labaatan sano ilaa ay soddon sano inta udhexeyso waa da-da la qiyaaso inuu ciyaarihii uusan macnaha meel wanaagsan kasii gaar kasii gaari karin marka kuwa waaweyn lix iyo labaatanki wixii ka koreeya jira wax badan oo hadda laisleeyahay way intay joogaan joogi karaan laakiin hadda da-diyaa kusii socota mana laga yaabo inay performance sida kuwa yaryar oo kaleeto uu noqdo laakiin ninka yar wuu kusoo korayaa waana wax caalamka isku soo raacay oo tijaabo badan laga soo sameeyey oo dhinac kasta ah oo qaaradaha dhan ay sameeyeen oo standard caalami ah wax hadda soomaaliya biloway soomaaliya ku tahay laakiin caalamka bilow muku ahaa marka wax la hubiye waayo marka kuwa waaweyna sidooda in lagu adkeeyo oo wixii ay ka bixi karaan la gaarsiin maahane sida hadda kuwa yararka horumarka ay usoo sameynayaan ay kusoo korayaan meesha ninkan kasoo koraayo ninka kalena wuu sii weynanaya marka kuwan waaweyn waa lagu dadaali karaa laakiin sida kuwan hadda rajada badan laga qabo lagama qabi karo ay da-da xaggeeda waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markan magacaaga adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
bismillahi raxmaan raxiim magacayga wax masiid xasan oo kasoo hadlaya caasimada galmudug oo dhuusamareed marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood maaliya mar walba waxaa la yidhaahdaa waxaa loo baxayaa tartamo caalamiya oo gudaha dibadda dalka soomaaliya loogu baxayo ciyaartoyda dibadda ubaxaysa qaabilaysa ciyaartoyda ka qaybgelaysa xiriirka macnaha caalamiga ah ee kubadda cagta sidee lagu soo xulaa macnaha xaggee laga keenaa ciyaartooydaas ma gobolada dalka dhan mase hal meel keliya ka yimaadaan su-aasha dadkooda waa taas midda labaad waxaan joognaa caasimadda galmudug aniga ahaan nin dhalinyaraha caasimadda galmudug kasoo hadlaya ciyaartooyda ciyaartana ciyaaraha isboortiskana xiiseeyaan ahay waxaan leeyahay marka maxay uga qorshaysan xiriirada olombikada soomaaliya ama guddoomiyaha tahay xiriirka olombikada soomaaliya caasimadaha maamul goboleedee isboortiskooda sida kor loogu qaadi lahaa maxaa uga qorshaysan labada su-aal aan rabaa insha allah inaan weydiiyo waa mahadsantaha haye walaalkay waa mahadsan tahay labada su-aal midda hore haddaan ku hormaro qaabka wax loo soo xulo marka wax lasoo xulay macalimiina loo xilsaaraa waana dareensanahay in oo su-aasha ujeedadeeda ay u socoto in cayaartooyda ku nool gobolada soomaaliyana ay ka qayb galaan hadda la sameeyo inta badan waxaa laga sameeyaa caasimada soomaaliya oo xilligii xorriyadda ilaa iyo waktigan hadda aan joogno oo inta badanba isboortiga xoogiisa uu caasimada ka socon jiray haddana gobolada marka ciyaaraha gobolada la qabto waa laga xuri jiray qarankana way u safan jireen cayaartooy badan oo caana oo gobolada laga keenay annagana hadda waa ku tala jirnaa maadaama isu socodka wadanka iyo macnaha facilitygii loo baahnaa ah si rasmiga loo heli karin haddana goboladii oo dhan tartan joogtaa uusan ka soconin oo sababaha sababay ay tahay dhankii nabadgelyada iyo garoomadii oo welihi sax u ahayn haddana weli waa ku guda jirnaa in gobolada laga soo xulo laakiin hadda meesha ay u badan yihiin ee laga soo xulo waa caasimada dalka muhiimadana waxay tahay inaad hesho cayaartooy talanti ah oo guul ku gaara meeshuu rabo soomaaliya haga joogo tan kalena waa ku tegi doonaa markuu dalka si fiican isugu furmo oo waxyaabaha loo baahan yaha o dhan la helana waa gaari doonaa su-aasha labaad ee ku saabsan micnaha galmudug xaggeeda iyo maamul goboleedyada ama maxaa xiriirka uga qorshaysan xiriirka badda cagta wuxuu dadaal u sameeyey hadda galmudug markaa kasoo qaadano waxay leeyihiin oo aan u sameynay oo xiriirka badda cag oo heer gobola u sameysan oo bayskooda hadda aan ku ognahay intaan caasimada dhuusmareed loo soo rarin oo hadda cadaado ah xafiis xiriirka soban kubadda cagta uu qalabeeyana oo hadda ka dhisan yahay running coastina aan ku bixino guddina way leeyihiin guddoomiyana way leeyihiin marka maamul goboleedada dhanna way ka dhisan yihiin waana wax xiriirka uu hore uga shaqeeyey kuwaasoo marka waxaa udhismana waxay tahay inay dhinacooda ka abaabulaan kubadda cagta cayaartooyda talanteedka ay kasoo bixi kartana ay kusoo xiraan ilaa heer qaran ay kusoo xiraan marka dadaalka waa wadnaa hal marna wax lama wada gaari karo laakiin waa ku tegaynaa ujeedada waa mahadsanta wuxuu yahay ha meel kastoo qofku joogo kubadda cagta ah inuu gaaro qaranka waa mahadsanta guddoomiye waxaa jira in xilliga hadda lagu jiro markaad fiiriso mararka qaar in al-shabaabku ay handadaada usoo jeediyaan dhalinyarada inay ka mamnuuceen in xataa kubadda lagu ciyaaro maaragtay garoomada soomaaliya markay amarka soo saareen sidee dhinaca ammaanka gaar ahaana saameynta al-shabaab ay u taabatay howlihiinii gaar ahaana dhalinyaradii banooniga ciyaaraysa
runtii dhalinyarada kubadda ciyaara wax dhibaataa hadda oo annaga aan ognahay xiriirkasona kubadda cagta garoomada hadda way shaqeeyaan tartamadii way ka socdaan garoomada waaweyn ilaa haddana wax dhibaataa oo hadda dhinacaas nooga yimid oo aan cayaaro u joojina habay raateen ma jirto waana dareensanahay isboortigu cid kastaa dareensan inuusa isboortigu siyaasad ahayn siyaasadna u shaqaynin siyaasadna ma turjumo isboortigu waa wax oo bulshadu ay leedahay dhalinyaraduna ay jeceshahay ay xirfadna ay u tahay qofka jecel ay xirfad u tahay marka wax dhibaataa hadda oo dhinaca garoomada naga haystaa ama dhalinyarada cayaartooda haystaa ama tartamada na haysta ma jiraan waana aaminsanahay cid kasta inaan hadda farno una sheegno inaan isboortiga la siyaasadeen isboortigu siyaasadna maahan siyaasadna makama turjumo siyaasadna uma adeego laakiin wuxuu isboortigu u adeegaa bulshada jecel isboorti ayuu u adeegaa
waa mahadsan tahay inta badan waalidiinta caalamka marka la yidhaahdo wiilkaagu banoonigu ku fiican yahay ama kubadduu ciyaari karaa waa dhiirigelisaa wayna ku taageeraan sidee waalidka soomaalida markaad dhahdaan wiilkaaga mustaqbal ciyaareed uu leeyahay ee idiin soo dhoweeya
marka horean waxaan ka bilownaa hadda cayaartooyda yararka ah dhalinyarada ee hadda meesha wanaagsan soo gaaray oo hadda aan ka sheekeynaynay oo iskuullada aan kasoo xirnay marka horean waxaan ka bilownaba kubadda marka ilmaha yararka u bilaabayno da-yarta hadduusan iskuul dhigan waxaan dhahnaa kubadda ma ciyaaraysa marka horean halkaas ka bilowna ninaan wax baranaynin kubadda ma ciyaarayo waxaan kaloo ku xijinay maalmaha aan tababarada u qabano ama ay ciyaarayaan waxaan ka dhignay maalmaha khamiista iyo jimcada oo ah markuusa iskuolka lahayn annagoo ilaalinayno waxbarashada dhallaanka maadaama ay waalidaneen ay mustaqbal u dhisayaan kubadda ninka cayaartooyga wakti gaaban uu ku jiraya hadduu kubadda ka baxa marka wuxuu u bahan yahay xirfad kale uu ku shaqaysto marka waxaan ilaalinaa mustaqbalka cayaartooyga waalidka raalli aanshihiisa iyo inuu kubaddii hadduu jecel yahay uu ciyaaro waalidkuna way ku qanceen in ciyaalkooda ay ku jiraan gacan aan micnaha aysan ku fasahaadeen oo micnaha ama daraagiska aysan aadayn ama maxaa la yihahda iisheeg dhaqan xumo kale uusan ku baranayn waxbarashadiina ay u toosan tahay khamiisii jimco kaliimaan inta kalena waxbarashadii aad marka waalidku ay ku qanceen wayna ku faraxsan yihiin in ilmahoodii ay marna waxbartaan marna ay kubadda ciyaaraan maadaama caafimaadka jirkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo maskaxdoodaba uu isboortigu dhisaayo dhaqan xumona uu ka ilaalinayo daraagas geli karin waa mahadsan tahay markana dhegeystaha xigaan siinaynaa walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
magacaygu waa cabdikariin ciise cumar jooga dalka hindiya ardada wax ka barataa ah ahna shaksi ka tirsan kubadda cagta ehella oo ah mudana guddoomiye cabdiqani saciid carab waxaan weydiinayaa su-aasheeda ugu horreysa horta guddoomiye cabdiqani saciid carab waa mahadsan tahay su-aasheeda koowaad oo ah dad badan oo ehelka kubadda cagta ana madaxo oo soomaaliya madaxooda ka guuxaysa waxa weeye mudana guddoomiye sababta looga soo xuli waayo gobollada soomaaliya oo dhan cayaartooyda heer qaran oo kale ah kuwa da-da hadda dheelay oo toddobiyo toban ka yar iyo kuwa national teamka ah oo matalayay waaweynba sababta su-aashaasa weydiinaya waana mahadsan tahay guddoomiye
waa mahadsan tahay inkastoo haddaay aan filayo su-aal saas ku dhow inaad ka jawaabta ha dayan ka jawaabay saan u malaynayo hadduu dhegeysto maqlaaya hadduusan maqlayna dadaalkeeda walaal waa ku jirnaa wadankii wuxuu noqday states stateskii xiriiraan ka dhisnaysa haddaay maqlaysay xiriiradiina waa howlgelin inay gobolada ka shaqeeyaan tartamana abuuraan cayaartooyda laga soo xulana qaranka la gaarsiiyo sheekadaas hadda hadda aan hawshan hadda aan bilawnana waxaa xasuusinaa dadkeena in waktigii xorriyadda aan qaadana lixdankii ilaa iyo markii sagaashameedii dhibaatada dhacaysay kubadda cagto dadaalkeeda ugu weynaan isboortiga oo caasimada ka socda keliya fursadaas gobolada is jirin lakin hadda waxaa moodaa inaan abuurnay fikir badan aan gelinay marka maamul goboleed kasta haddaad la xiriirto waxaad arki doontaa xiriir kubadda cag xafiiskiisa oo ka dhisan iyo xiriir kubadda cag heer gobol oo u shaqeynaya marka taas waa dadaalka aan bilownay wax kastan hal mar lama gaari karo laakiin wadadeeda waa haynaa
waa mahadsan tahay guddoomiye markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogto su-aasha aad rabta inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
magacaygu waa cabdicasiis yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso waan salaamayaa dhamaan daadiyasha barnaamijka iyo weliba guddoomiyahaba su-aashaan waxa weeye guddoomiyaha waliba su-aal maqabatala ayaan siin lahaa waxa weeye waxa jirta wakti badan laba sano iyo ka badan ayaa lasoo siiyey dhalinyarada tababar iyo juhdi badan sanado dhan guulo badan ayay soo hooyeen weliba sida aan uga dheehanayno kabtankii hore oo dhalinyaradii kutan jirada oo koobkii qatar ka qeybg ka qeyb geli jiray ayaa ku jiray cusmaan salaad cabdi waxaad moodaa haddii ay sidaa usocoto inay guulo badan insha allah soo hoyn doonaan su-aashaan qabo waxa weeye gudoomiyaha waxaan rajeynaynaa haddii maadaama ay muqdisho joogaan hadda dhalinyarada meel badan laga soo wada ururiyey qaarkood xero ka yimaadeen qaarkood iskoolada in lasii badiyo dadaalkii sii magaranaysaye insha allah halkaana lagaga harin waan salaamaya guddoomiyaha iyo dhammaan daadiyaasha barnaamijka
adaa mudan walaal waa mahadsanta
guddoomiye waxaa jirta dhinaca kale marka laga soo tago ciyaaro heer gobol ah oo gobolada dalku ay inta yimaadeen magaalada ay ku dheeleen ciyaaro wanaagsanna ay soo bandhigeen ciyaartooyda gobolada u ciyaaraysoo kale haddii ay yihiin ciyaartooy u safan kara qaranka maxaad ka samaysaan
sababta tartanka loo qabtaa wuxuu ahaa oo cayaaraha gobolada loo qabtay ujeedada ka dambeysa waxay tahay cayaartoyda xirfadooda ay sareysa ee gobolada ku nool in laga xulo sababta loo xulaa inay tahay inay qaran ku ciyaaraan hadda ciyaarihii u dambeeyey waa laga xulay cayaartooydii ugu wanaagsaneed ee gobolada u ciyaarayay xulkii laga sameeyeyna waa diyaarsan yahay haddana waxaan sugaynay inta horyaalka dalka uu noo gabagaboobayo kaasoo hadda gabagabadiisa aan jecelna inuu noo dhamaado koo iyo tobanka bisha haddaan ku jirno wixii ka dambeeyana macalimiintii loo xil saaray ayaa u yeeri doona cayaartooydii laga xulo tartankaas gobolada markii la xulana hadda xiriirku waxyaabaha ku guuleysa waxaa kamid ah xero ayuu xiriirku hadda leeyahay oo isagu dhistay oo garoonkiina ku dhex yaalo cayaartooyda meel lagu xareeya ah meeshaasi ku xaroon doonaan dadkuna way arki doonaan markii loo yaar ay tababarka bilaabaan marka midda hadda aan ka hadlayn waxay ahayd da-yarta laakiin ku waaweyn xulkooda waa la sameeyey gobolado dhanna waa laga soo sameeyey inta hadda aan macnaha rasmiga ah ee cayaariga ciyaaray marka la gaaro waktiga tababarku bilowdana way soo bandhigmi doonaan oo dadweynaha ayaa arki doono ayagaana ogaan doona markaas in xiriirku gobolada uu xiriir la leeyahay badna kasoo xulay markaas ogaan doonaan waa mahadsan tahay dhegeystaha xegaan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
magacayga waa maxamed xaaji faarax oo jooga degmada maxaas waxaan weydiinayaa gudoomiyaha kubadda xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya horta aad baan u mahad celinayaa xeerka ay soo gaareen ee ah ciyaarta finaalka ah inkastoo aan jeclayna inaan qaadno maaragtay koobka sidaan ogsoonnahay maaragtay ciyaarta markay bilaabanaysa agteedii ciyaalka waxaa la siiyey cunto loogu talagelin ciyaartooy ciyaari rabta ciyaar waktigana uu ka dhinay wakti yar maxaa loogu sugi waayey dadkii gacanta ku haayay ciyaartooyda ee heerkooda iyo cuntadooda iyo say u ciyaari karaan lasoo socon karay marka dad oo maaragtay xamaasadu keentay ciyaarka inay soo dhaweeyeen ay maaragtay siiyeen cunto tankooda ka badan su-aasha labaadan weydiina waxay tahay markii ay imaanayeen magaalada muqdisho waa la soo dhaweeyey si wanaagsan oo maaragtay xamaasad leh haddana waxaan aragnay saacado kadib ciyaalkii oo laamiyaasha ka raacaya bajaaj sow ma wanaagsanayn in baabuur lagu qaado ee xaafadahooda lagu geeyo
waa mahadsan tahay maxaye guddoomiye
waa mahadsan tahay horta su-aashaada koowaad ee ku wajahan cuntada cayaartooyda qaadato walaa horta marka hore warbixintaas waxaan u malaynaa annaga oo aniga waftaas burundi aan kusugnaa cayaartooydana waxaa gacanta ku haya cuntadooda iyo waxay cunayaan iyo nooca cunayaan iyo waktiga cunayaan macalimiinta ayaa gacanta ku hayso waxaana filaya inaadan adiga burundi joogin laakiin waxaa laga yaabaa inaa information noocaasi kusoo gaaray oo aan xoogaa aan hubaal ahayn laakiin su-aashaada waxaan u dareemayaa dadaal soomaalinimaa kugu jira oo ah micnaha wax kastaba inay si saxa u dhacaan laakiin waxaa rabaa inaan kula wadaago in barnaamijkaas saas uusan u dhicin macalimiintuna ay mar walba ku xisaabtamayeen in waktiga cayaartooyga loogu talagalay wax la siiyo taas wuu ku qasban yihin cuntaday cunaana macalinkaa dalba marka horeba intii aan la gaarin waktigii la cuni lahaa saacado kahor macalinkaa dalba haddii xataa cunto qaldan lama siinin waa hubaa laakiin waxaa laga yaabaa in oo warbixin oo nooc kale ay kusoo gaartay lakin taas dadaalkeeda waa hubaa inaysan saas u dhicin intaas information ka badanna waxaa la weydiin karaa macalinka gacanta ku haya markaan usoo gudbo su-aasha labaad oo ah markii ciyaartooydii lasoo dhaweeyey kadib bajaajay raaceen waxaa rabaa walaal inaan horta ku xasuusiyo bajaajku waa gaadiidka ugu fudud uguna raqiisan uguna macquulsan ee magaalada laga isticmaalo aniga kula hadlay xataa waa isticmaalaa dhalinyaraduna hal meel ma wada deganeen marka ay xerada deganaayeen ha gaadiid u gaaraa lagu soo qaadi jiray laakiin markay hawshooda ay soo dhamaysteen oo lasoo dhaweeyey oo hoteel la keenay hoteelkiina ay ka quraacdeen dhalinyarada ay ismarxabeeyeen qof kasta waxaa sugayay waalidkiis iyo walaalkiis ayaa hoteelka hoostiisa ku sugayay nin walbana wuxuu ka maqnaa waalidkiis iyo walaalkiis muddo saddex isbuuc ah markay is arkeen waxaa bilaabatay inuu qof walba yidhaahdo walaalkay ama aabahe ama hooyaday ayaa halkaan igu sugaysa waalidkaaba la wareegaba marka bajaajku ma ahan wax ceeb ah waa gaadiid magaalada laga isticmaalo qof kastana si oo gaara ayuu u raacayay isaga iyo eheladiisaa wada raacayay laakiin saa sheegaysid bas hadda in ay macnaha dhalinyarada ay raacaan waa wax saxa laakiin ma u arko inay taas ceeb tahay laakiin micnaheedu wuxuu yahay halagu dadaalo oo macnaha waxaas wax ka wanaagsanaa la jeceshiin marka taas waxaan dhihi lahaa Mhm.
n ma ahan wax hadda dhibaato u keeni kara waana wax wanaagsan in oo dhalinyaradu ma aha siyaasiyiin ma ahan maxaan leedahay dad ganacsataha waaweyn laakiin waa dhalinyaro ku faraxsan inay banaanka mar kasta isticmaalaan haddaba way isticmaalaan marka taas waxa waaye waa qaabkaasi u dhacday waana gaadiidkeena haddana waxaan ogahay hadda dhalinyarada in loo aruurinayay oo dadka soomaaliyada kala duwan ay u aruurinayaan lacago ay ugu talagaleen inay ku taakulayaan bajaajku hadda waxay kamid yihiin dadka lacagaha iska aruurinaya ay ku taageeraya qarankay kamid yihiin marka taasna waxaa ogaataa inuu bajaajku ka mid yahay een, shacabka soomaalida ee ganacsiga qayb ka midna u yahay dadka wax taageeran ay ka mid yihiin waa mahadsantahay guddoomiye Een, waxaan siinayaa dhegaystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aan rabto inaad weydiiso guddoomiyaha een, xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
waa mahadsan tahay walaal magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada berbera ha gudoomiyaha xidhiir kubadda cagta waxaan weydiin lahaa horta marka koowaad tusaale ahaan dee waddankeenu imika toddobiyo labaatan sannadood ayaynu dee imika ahayn waddan dee kala daadsan oo aan dadkiisi isku xidhnayn oo aan dhalinyarada isku xidhnayn horta marka ugu horreysa waxaan weydiin lahaa anigoo u mahadnaqaya iyaga iyo intii ka qayb qaadatayba Eh, waxaan weydiin lahaa sidee bay u suura gashay arrintaa soomaali oo dhan sharafteeda kor u qaaday ee halkaa gaadhsiisay Eh, taasi waa mid midda labaad haddaan usoo noqdo waxaan weydiin lahaa markii dadkii la soo dhaweynayay iyadoo dadkii u hanwen yihiin oo aad iyo aad loo sugayo ayaa haddana arrintan bajaajta imika uu ka hadlayay ayaa dee meesha soo gasho oo dadkii haddana hankoodii hoos u dhigtay marka maxaa uga qorshaysan in arrimaha yacni soomaalida iyadoo markeeda hore jecel inay een, markiiba guul gaadho haddana markay wax yar aragto haddana markiiba odhanaysa wixii een, dee moodeysa inay wixii halka ku dhammaadeen maxaa dadka ku qancinaysaan idinku ay ay walaal waa guddoomiye mahadsan tahay waa mahadsan tahay horta een, su-aashaada hore waxay aheed aan malaynayaa sidee meeshaan lagu gaaray guushan waxaa lagu gaaray oo xiriirka soomaali kubadda cagta uu ku gaaray isla tashi wadajir iyo daacadnimo iyo ayadoo ay naga go-need inaan wax ka bedano heerka kubadda cagta soomaaliyad ay joogtay iyo sidii lagu gaari lahaa guul marka anakoo wada tashanay si niyad wanaaga oo kala dambeyn leh oo soomaalinimo leh oo daacadnimo leh ilaahayna aan nala garab galay ayaan horta guushaas ku gaarnay wax kastana waxay ku imaan karaan marka intaas la helo Een, midda xigta oo ku saabsan arrinta bajaajka waxaa horta ogaataan magaca hadda la sameeyey ee aan ku wada faraxsannahay inay dhalinyarada soo hoyeen ogaadu inuu wax ku leeyahay magacaas ninka taajirka ah iyo ninka danyarta ahba waa wada Een, oo hantida badan laakiin haysteen, laakiin inuu- guddoomiye su-aashaas taageero.
su-aashaas sida Cidna dadku uma jirto.
een, sida ay su-aashaas dadka u arkeen oo haddana dadku ay ku weydiinayaan waxay tahay maadaama dhallinyaradan ay guul soo gaareen oo ay halkaasi soo gaareen marka ay soo noqdeen maxaan loo tusin in waxoogaa yar maaragtay dadku ay ku faraxsan yihiin guushooda aan baabuur loogu helin guryahooda joogta oo markiiba ay nolosha caadiga ugu noqdeen een ma dhinaca qabanqaabada ciladi ka jirtay ma ma xiriirkan sameyn ma dowladday ahayd inay samayso dadku waxay filayeen waxay ahayd dhallinyaradan soo noqotay in si fiican loo soo dhoweeyo soo dhoweyntana qayb ka mida ay ahayd inay helaan gaadiid ku habboon oo guryahooda geeyaan dadku sababta ay su-aashan usoo celceliyeen intooda badan een, baraha bulshadana waa ku sheegeen idaacadaha qaarna waa ku sheegeen waxay ahayd in ay filaayeen in dhallinyaradan lagu geeyo guryahoodii baabuur oo ay markiiba nolol caadiya ku noqon
waa mahadsan tahay falastiin laakiin waxaan kuu sheegayaa gaadiidka waxaa aniga een, sida hadda la sheegayo way ku habbooneed siday sheegayaan laakiin haddana waxaan la iloobi karin in sida loo soo dhoweeyey aeroboorka meesha markay diyaaradda ay kasoo degeen ilaa meesha la yihahdo school blisia waxaa dadweyne ayaa taxnaa aeroboorka kale markay kasoo dhoweeyeen ra-iisul wasaarihii dalka kusoo dhoweeyey iyo dowladdiin qofna ka maqnayn banaanka waxaa kusoo dhoweeyey dhammaan bahdii isboortiga oo dhan waxaa kusoo dhoweeyey dadweynihii mag- gobolka banaadir deganaayo oo dhan oo nuuc kasta leh oo tiradooda aanna qiyaasi karin marka diyaaraddu meeshay kasoo degto ay baasinka soo gashay laga bilaabo ilaa ay iskool burisiyen intay isku jirto waa dareemi kartiin intaas ayay qoraxda u tagnayeen ilaa ay kasoo baxayeen ayadoon dadweynaha cid soo qabs qasabta jirin dareenkooda iyo shucuurtoodana u muujinayay wanaagga dhalinyaradaas ay sameeyeen inay tusaan inay dad iyo dal leeyihiin marka wanaaggaas horta loo sameeyey kaasaa number one ah oo cid walba ay ka qaybatay ka qayb qaadatay mas-uul iyo shacabba tan kale ee ku saabsan gaadiidka waa hadaaye waxaan sheegay in wax kastaba boqol kiiba boqol aan la heli karin laakiin wax kasta laga qaato ujeedada iyo wax wanaagsan waa mahadsan Waxaan tahay hadalkii- Dhege- dhegaystaha ugu dambeeyaan Waxaan rabaa hadalkeeda ku gabagabeeyey ha cid cidda u sarreysay cidda uhoysaba u hooseysaba soo dhaweynta dhalinyaradan waxbay ku leeyihiin arrinta lagu celceliyo bajaajka waxaa looga jawaabay oo qaranka somaalia kubadda cagta maantay lagu wareejiyey bas uusan qiimihiisu ka yarayn ku dhawaad siddeetan kun oo dolar ayaa lagu deeqay ee dowladda ugu daabay waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabto guddoomiyaha inaad weydiiso
bismillaah magacaygu waa cabdistaa axmed cismaan jooga muqdisho runtii waxaa u mahad celinayaa laanta afka soomaaliga v o eda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha si kaasa waxaa ugu mahad celinayaa guddoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed mudane cabdiqani saciid carab su-aasha koowaad waxay tahay mudane guddoomiye ciyaartooydaan aragnay xulka ahaa ma toban iyo toddoba san jir ka yar ahaa ma keliya gobolka banaadir laga xulay mase gobolada soomaaliya laga xulay dhammaantood su-aasha labaad oo raacsana waxay tahay keliya markii loo baahdo ciyaartooyd miyaa la degmooyinka ama gobolada laga raadiyaa mase mar walba meelay ku xariisiyiin oo caalamiintada waxooya qaataan markii loo ba markaas ay diyaar yihiin mase markii loo baahdo in oo la yidhaho nin yaa ciyaarta ku fiican isboortiska yaqaan nin hebelaaya degmadaas joogo nin gobolkaas joogo ma la isku keenaa mase mar walba radio waa diyaarsiyin adaa mahadsantiin v o adaa mudan hay guddoomiye walaal horta tan hadaayaa sheegay oo dhalinyarada hadda shaqadan soo fulisay waxaa laga soo xulay iskuullada ku yaala gobolka banaadir dalka in laga soo xulana dadaalkeeda inaan ku jirno waa sheegnay waana wadnaa meel kuma xaraysna dhalinyaradu laakiin waa mar kasta oo loo baahdo in lasoo xulana ayaa lasoo xula laakiin mar kasta meel kuma xaraysnaan karaan oo dhalinyaradu waxbay bartaan howl kalena way hayaan su-aashaada kale ee ku saabsan maxaa la yidhahdaa haddaanan qaldaneyn qaabka loo soo xulaya ahayd markii loo baahdo kelimaa lasoo xulaya eedan umalaynaya keliya mase si joogtaha loo wadaa meel kas mar kasta tartana wadanka ka socda waa aragtay horyaalaa socdaa tartamada dhalinyarada oo hadda aan horyaal oo dhalinyaraha socda sanad walba ah kii gobolada la qabtaa sanad kasta intaas tartamada ay socdaan diyaar garow tartamada waa lagu jiraa tartamada intay socdaanna waa shaqadaas way socotaa xulki wuu socdaa haddii tartamada dhamaadaanna xulki la sameeya lagu sii shaqeeya marka shaqada kubadda cagta xulka iyo tababarka iyo ka qaybgalka tartamaduba marna ma istaagaan waa joogta aadaa u mahadsan tahay guddoomiye ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb gasha
waa mahadsan tahay inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti inoogu ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo